أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warkaa duhurnimo ugu doorka roon dowladda kaafirada uganda ayaa sheegtay in ciidamo gurmud ah sahyuuniyadda yuhuudda ugu dirayso magaalada khaza dowladda shiicada iiraan ayaa sheegtay in dhulka ay soo dhigtay diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda salbiyadda maraykanka ciidamada salibiyiinta uganda ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii wax ka badan sanad aysan helin wax mushaar ah wilaayadda islaamiga gedo ayaa heshiisa dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada labaatan jir waa wilaayadda islaamiga baay ayaa ka faa'iidaystay dooro sharci ah oo uu u qabtay maamulka islaamiga degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka duuranimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan dowladda kaafirada uganda ayaa shaacisay in ciidan gurmad ah sahyuuniyadda yuhuudda ugu dirayso magaalada khaza haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka camaar cabdiqaadir dowladda saliibiyadda ah ee yuganda ayaa la soo wariyey inay aqbashay in ciidamadeedu ay qayb ka noqdaan ciidamo caalami ah oo ay abaabulayaan dalalka kufaarta reer galbeedka gaar ahaan maraykanka kuwaasi oo lagu xoojinayo gumaadka iyo barakicinta ay yuhuuddu ka wado marinka khaza wargeyska dowladda yuganda ee news fison oo soo xigtay ila sare oo militari ayaa sheegay in madaxweyne yuweri museveni uu si kaliya laab ah u soo dhoweeyey codsi uga yimid gaal taram oo ah in kambala ay ka qayb qaadato ciidamo la rabo in la geeyo marinka khaza kuwaasi oo loogu magacdaray ciidanka xasilinta caalamiga ah ee khaza ciidamadan oo ah gumaysi hor leh oo ku wajahan muslimiinta reer filistiin la rabana in hubka looga dhigo kooxaha muqaawamada ayuu wargeysku sheegay in yuganda ay ku biiri doonto dalal horay u ballanqaaday ka qayb qaadashada howlgalkaasi oo ay ka mid yihiin morocco kosofo albeniya iyo kazakhistaan waxaa la qorshaynayaa islamarkaana warbixintu xustay in saldhig taageero iyo sahay ah laga samayn doono dhinaca deegaanada ku hoos jira gumaysiga yuhuudda ee marinka karam abuusaalim wiilka uu dhalay madaxweynaha yuganda baadari yuweri museveni oo ah taliyaha ciidamada yuganda jenaraal muhuusi kanurugaba ayaa dhowr bilood ka hor si cad u muujiyey taageerada uu u hayo yuhuudda gaar ahaan markii uu socday dagaalkii maraykanka iyo sahaayinadu ay ku qaadeen waddanka iiraan dowladda saliibiyadda ah ee yuganda oo marnaba aan la gaban mowqifkeeda sahyuun saliibiga ah ayaa horay u shaacisay marar badanna ka sheegtay meel fagaaro ah duulaanka macatab udirirka ah ee ay ciidamadeedu kaga jiraan dalka soomaaliya mahadsanid camaar nidaamka shiicada iiraan ayaa sheegay in dhulka ay soo dhigeen diyaarad ciidan oo ay leedahay dowladda salbiyadda maraykanka sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed telefishinka rasmiga ah ee dowladda iiraan ayaa shaaciyey in ciidanka xukuumaddaasi ay dhulka soo dhigeen diyaarad nooca kuwa aan duuliyaha lahayn ah ee maraykanku leeyahay weerarka lagu soo riday diyaaraddan aan duuliyaha lahayn oo ay fuliyeen nidaamyada difaaca cirka ee iiraan ayaa ka dhacay hawada magaalada bandar cabaas ee dhacda xeebta koonfureed ee iiraan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay haraadiga burburka diyaaradda nooca daroonka ah ee laga soo riday ciidamada maraykanka taasi oo aan nooceeda si rasmi ah loo shaacin امروز مورخه 22 تیر ماه بامداد امروز شیرمردای نیرودری ارتش این پهپاد رو سرنگون کردن برخلاف ام، دفعه قبلی این پهپاد داره موتور جته مشخص نیست نوع پهپاد احتمالا از نوع رادیو کنترلیه
waxay tani kusoo beegmaysaa markii subaxnimadii shalay jugta qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada bandar cabaas ee koonfurta iiraan sida uu shaaciyey isla telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda tehraan waad mahadsantahay cabdiqani ciidamada silmiyiinta uganda ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii wax ka badan sanad aysan helin wax mushaar ah marwaan maxmed ayaa sii amaqaaday warbixintan ra-iisul wasaaraha ugaandha haweeneyda lagu magacaabo robina nabanja ayaa shaaca ka qaaday in muddo dheer aysan wax mushaar ah qaadan ciidamada ugandha ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya qaybtan ka ah howlgalka isbaheysiga afrikaanta iyadoo ka jawaabaysa su-aale ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka daaquudka ugandha ayay sheegtay in xukuumadda kambaale ay ka howlgashay arrintan islamarkaana ay dhowaan kala xaajootay golaha midowda afrika balse weli aan xal loo helin mushaarsiinta ciidamada gilbert online oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka uganda lagana soo doortay deegaanka kilak south county ayaa ra-iisul wasaaraha hordhigay weydiin uu ku muujiyey walaaca xogan ee ku dul hooganaya ciidamadooda ku sugan soomaaliya kuwaas oo muddo ka badan sanad aan wax mushaar ah iyo magdhow midna aan qaadan olanya ayaa xuseyn askar badan oo yugandhees ah oo muddo dheer ka dagaalamayay gudaha soomaaliya ay dib ugu laabteen dalkooda iyagoo farmaran oo aan wax mushaar ah la siinin halka askartii ku dhimatay dagaaladaas aan laga bixin wax magdhow ah askarta qaar waa la soo celiyey nasiib darro qaar kale waa la dilay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qorshaha dowladda ee ku aadan bixinta mushaarka iyo magdhowga kuwa aan weli la siin ee ka yimi soomaaliya ayuu yidhi olanya bishii febraayo ee sanadkan madaxweynaha ayaa ii igmaday inaan tago etoobiya oo aan la kulmay midowda afrika sababtoo ah sidaa la socotaan muddo dheer ay askarteennu ahaayeen kuwa aan mushaarkooda helin ayay tiri haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah yuganda waxaa kaloo haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah uganda ay ku tiraabtay erayo laga dheehan karo kaartabax iyo beerlaxabso oo xubnaha baarlamaanka ay kaga codsatay in loo soo gudbiyo magacyada askarta uganda ee ku geeriyooday dagaalada soomaaliya dowladda siliibiyadda uganda waxaa soomaaliya uga sugan kumanaan kun oo askar ah kuwaas oo dalkan qaab calooshadu shaqaysnimaha uga dagaalamayay ku dhowaad labaatan sannadood oo xiriir ah qaylodhaantan ka soo yeertay baarlamaanka uganda ayaa imaanaysa xilli ay sii labalaxaasadeen caqabadaha amni iyo kuwa dhaqaale ee dul hooganaya ciidamada kufaarta afrikaanta ah islamarkaana maraykanka uu dhowaan saacad u sheegay in gebi ahaanba uu dhammaadka sanadkan jarayo taageeradii kala duwaneed ee uu siin jiray ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga gedo ayaa heshiis kala dhex dhigtay laba beel oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya kadib muddo dhowr maalin ah oo beelaha walaalaha ah ee cali maxamed iyo garre ay u fadhiyeen xallinta khilaafaad dhex maray beelahan oo gaaray gacanka hadal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis buuxo ay wada gaareen beelahan walaalaha ah wilaayadana ay kor kala socotay munaasabadda heshiiskan lagu shaacinayay oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada culuumo ugaasyo nuqabo iyo marti sharaf kale waxay ka dhacday degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado sheekh fu'aad maxamed khalaf allaha xifdiye oo munaasabadda heshiiska beelahan cali maxamed iyo garre goobjoog ahaa ayaa kelimad towciye ah oo aad u qiimo badan goobta ka jeediyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tacallamuu ansaabakum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabka barta oo riximka ku xidhiiriya oo ninku ha garta ninkay ma adeerka yihiin lafta uu ka dhashay reerka uu ka dhashay tacaaruf weeye in lagu dagaalamo oo dhiig lagu daadiyo oo loo ficiltamo haadaa umuuru ljaahiliya waa urin jaahiliyadii mushrikiinta ahaa dhaqankoodii wey ugaaska guud ee beesha cali maxamed ugaas cusmaan maxamuud maxamed oo munaasabadda ka hadlay ayaa cod dheer oo baaq ah ku yidhi waxaan ku baaqayaa anoo ugaaska beesha cali maxamed ah in dhibkaas la joojiyo dadku waa walaalo meeshaas dadka degan oo muslimiinta oo walaalaha ah inaa shaqaaqadaas la joojiyo waad ogsoontihiin dhibkii lasoo maray ee socunka ahaa ilaahay baana naga nabadgeliyey waxaa nooga nabadgelinaya waa calanka istixiidku ilahay noo istaajiyey marka insha allah waxaan ku baaqayaa in arrintaas mar dambe ayna nagu soo noqonin say maanta loogu heshiiyey heshiiskaas noogu taabgalo uuna dib noogu soo noqonin annaguna dadaalkeeda insha allah waa dadaalanaa waa samaynaynaa mid ka mida odayaasha beesha garre oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa isagana yidhi waxaannu qaadannay inaan tubtaa halka ku kala gaarno magta isisiino waxay dhintay boqol geela qofkii lacag baan ku heshiinnay geela inaan lacagayno hashii waxaan ka dhignay afar malyan shan boqol iyo konton kila dollareena soddon iyo dhowr kun ay noqotay baannu ku heshiinay ugaas cabdulaahi macalin haaruun iyo ugaas shugri barre yarow oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda ayaa dhankooda kelimaad dhaxalgal ah oo soo dhoweyn u badan goobta ka jeediyey heshiiska aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhowaynayaa in fidmadii afka la qabto laga walaaloobo heshiis laga gaaro qalinka lagu duugo odayaasha ay wada saxiixaan aad baan ugu faraxsana waa soo dhowaynayaa annagaa haddii aan nahay odayaasha noqobada gobolka gedo arrintaas aad baan u soo dhowaynaynaa waa idin garab taagannahay dadka muslimiinta maanta shaqa u taalla shaqadaasna waa jihaad shaqo kaloo inay ayaga isku mashquulaan uma baahna ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado isagoona tilmaamo in wilaayada ay soo dhoweynayso bayaanka wadajirka ah iyo heshiiska nabadeed ee ay wada gaareen beelaha xurgufta ay dhex martay qadiyadan iyo bayaankan iyo waxaa weye heshiiskan ka walaayo ahaan waannu ayadaynaa sidaad waxaa weeyaan ugu ballanteen oo waxaa weeyaan aan tafyiidka idinku nahay markhaati baan ku nahay qolo kasta wixii xaquuqooy qaadatay allah u fududeeyo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala xaqiisa waannu arkaynaa maanta indhadhanka ma doonseena inuu xaq yahay ilaahay xaqnimadiisa hanoo fahamsiiyo wixii baadil ene baadilnimadiisa wuu cad yahay baadilnimadiisa inuu yahay ilaahay hanaga soo leexiyo ummaddeena xaq allah ku sallimo ummaddeena ummatul jihaad allah ka dhigo kelmaddeenii iyo kulankeenii intaas ayuu ku xiran yahay hada wabillaahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed intii ay socotay xurguftan dhex martay beelahan walaalaha ah ee cali maxamed iyo garre waxa ay sababtay dhimashada lix qof oo labada dhinacba ah iyo dhaawaca tiro kale waxaana lagu kala baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee gado oo beelaha si wada jira ugu xukuntay lix boqol oo neef oo geel ah oo ah diyada lixdii nin ee shaqaaqada ku dhintay wilaayada islaamiga ee gado ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday heshiisiin iyo nabadeyn ay dhex dhigaysay qaar ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee gado waana qayb ka mida mas-uuliyadda ay wilaayada u hayso ummaddan ay mas-uulka ka tahay ugu dambeyntii boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada labaatan jiro ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay duuro sharci ah oo uu qabtay maamulka islaamiga degmadaasi bashiir muuxidiin abu eyman ayaa siama qaadaya waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa munaasabad ka dhacda deegaanka maleel ee hoosaga degmada labaatan jir oo lagu soo gebagabeeyey dowro loogu magacdaray mucaad binu jabal loona qabtay bulshada ku dhaqan deegaankaasi maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jiro ayaa lahaa agaasinka dowradan taasoo socotay muddo toddoba maalmood iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada deegaanka maleel ee dowladda loo qabtay ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iideen iclam ogaaw anna nawaaqid alislaami casharatun islaamnimada wala kibraawtumun walhaad waay alwalu ashirku fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadada shirka liin weela islaankiyo kibire waay qaala tacaala ilaahay qol yaan daliila ina allaha ilaahi laa yakfiru ma dhaafaw an yushrika lanki shariig weelo bihi billaahi allijaybi shariig weelo ilaahay ma dhaafaw kaas wayakfiru ilaahay dhaafay maa duuna daalika wali shirkab ha kahray dembaa ilaahay dhaafe ayn dhaafe liman yashaa'u lankisfadaawaan dhaafe qaala tacaala ilaahay maylia innahu man yushrik billaahi innahu haali ishaan man qof yushrik shariig weelo billaahi ilaahay shirka an weelo faqad xaqiiqee xarama allaahu ilaahay ka xaram weele qofkaasee calayhi ljannata korshay ilaahay janna ka xaram weele wama'waahu nnaaru makaana dumunjay may haadee annaaru naarahaade wamaa lildaalimiina daalimiinkii min sugnaan min ansaarin nasiirun langargaaran min sugnaan عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما بيري من مات قف كلمه وهو هال يعلم سوق أنه هل يشان لا إله إلا حق لك عابد ومجر إلا الله إله ما دخل الجنة جنق له رواه المسلم ولي وهذا دليل العلم والدليل اليقين قوله تعالى إنما إنكل المؤمنون مؤمنين الذين أخيارتي آمنوا رميين بالله إله رميين ورسوله رسول رميين uma markaas kubacd lam yartaabuu shakin wajaahiduu jihaadkankee biamwaalihim maalshoogilye waanfusihim naftoogilye fii sabiili illaahi ilaah wadiisa hubiye ulaa'ika hanasoo hum saadiquuna iimaanka kurun sheege ugu dambeynna mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka maleel ayaa ka hadlay dowladda isagoo dardaaran gaara u jeediyey bulshada ku dhaqan deegaankaasi runtii may baroognay maalin farxadeed oo maalin geeg waygu ah ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala nu waafajiyey iniguna ka farahana iniguna barana diinkan oo ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala haniinka diji min fawqi sabci samaawaat alxamdu lilaahi uma alxamdu lilaah ilaahay yaa anka mahadyaana allah tabaaraka wa tacaala may weydiisadaane ini usniinsiyaadii walbarashadaana adduunyai aakhare oo una ka badbaadan walbarashadii wednaan walbarashadii ayla ka gaabinay may la dareema kore lankasta muslume ini walbarasho layla ka fa'iida adduunyai aakhare haabaada dhimatan ilaahay jinaadiiska helaase haabaada adduunyo roogdoon ilaahay kooraana nagadaw ilaahay meeray subxaanahu tabaaraka wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب maamulada islaamigaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sii dardargeliyey dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacidda diinta islaamka dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka islaamigaha ee degmada labaatan jiro uu dowro sharci u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka busul oo isla degmadaasi hoostaga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu